raxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhowaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo aad xilligan oo kale ka daawataan telefishinka qaranka sidoo kalena ka dhegeysataan raadiyo muqdisho barnaamijka kulanka waxaynu ku egnaa howlaha markaa jira kuwooda ugu waaweyn iyadoo aynu idinkugu martiqaadno mas-uuliyiinta markaa mawduuca uu quseeyo toddobaadkan hadduu alla idmo barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa sida xilliyada kala guurka ah ama isbeddelka dowladda oo ay isbedelayaan dowladaha ama xukuumadaha loo ilaaliyo hantida qaranka waxaana barnaamijka marti noogu ah oo nagala qaybgelaya hadduu alla idmona su-aalihiina ka jawaabi doona mawduucana noo sharaxaya hantidhoorka guud ee qaranka doctor nuur faarax jimcaale hantidhoor marka hore kusoo dhawo barnaamijka telefishinka qaranka ee raadiyo muqdisho iyo tv qaranka waan dhowahay mudane waxaad tahay baa naga saa dadka soomaaliyeedna u sharaxdaa sidee loo maareynayaa xilliga kala guurka ah hantida qaranka dabcan kala guur daawad ama dhegeysta waxaa loola jeedaa hadda tusaale waxaa la magacaabay xukuumad cusub oo sugaysa in baarlamaanku kalsooni siiyo marka xukuumadda baarlamaanku meel mariya oo xilka ay kala wareegayaan xukuumaddii hore inta udhexeysa labada xukuumadood ama isbeddelka labada dowladood ee badanaa dadku u isticmaalaan ereyga kala guurka ah marka sidee baa loo maareyn doonaa ama loo ilaalin doonaa hantida qaranka
bismillahi raxmaan raxiim horta dhegeystayaasha iyo daawadayaasha t v-ga qaranka waa salaamaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib ilaalinta hantida qaranka oo ah waajibaadka qaran ee xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxa weeye waxaa jira shuruuc aan wax ku ilaalino waddanku shuruuc uu leeyahay marka laga hadlayo hantida maguurtada ah iyo hantida guurtada ee qaranku leeyahay waxaa jira sharci la sameeyey kun sagaal boqol lixdan kowgii oo la yidhaha sharci number labo iyo sharciga kale oo isna la sameeyey kun sagaal boqol lixdan iyo labadii oo la yidhaahdo sharciga saddex boqol toddobiyo toban labadaas sharci waxay si cad u qeexayaan habka loo marayo ilaalinta hantida qaranka hantida qaranka markaan leeyahay waxa weeye guurto iyo maguurto ama fixed iyo liquid assets waxa afka qalaad lagu yidhaahdo marka xilligan oo kale ah oo laba dowladood isbedelayaan qaladaad yar sidoona u dhicin waxaa jira qaab ama habdhaqan maamul maaliyadeed oo aan maro oo ah xil wareejin taama hay-ad kasta oo dawli ah madaxda ama soo noqonaysa ama sii baxaysaa waxay diyaarisaa nuqul ku aadan hantida ay markaa hayaan nooc kasta ah warbixinaha mashaariicda iyo projectiyada deymaha waxa akoonada ku jira gaadiidka infrastructureka kale ama agabta kale waxaasoo idil marka inagu kaanti dhowr ahaan waxaan haysanaa liiska hay-ad kasta oo duuli ah waxa ay haysto waan haynaa marka maadaama aan hayno waxaan hubinaa oo ka hubinaa maamulka cusub ee markaa meesha imanaya in ay haystaan cagabtii loogu talagalay oo ay ahayd inay la wareegaan
waaya dabcan marka ma xafiiska hantidhoorka keliya ayaa la soconayaa inta kala guurka lagu jiro ilaalinta hantida qaranka mise waxaa jira hay-ado kale oo dowladda kamid ah oo idinla shaqeynaya hay-adaha kale wada shaqeyn baa naga dhexaysa hay-adda hadda isbedelku ku yimid waa hay-adda fulinta waddanku saddex hay-adood buu leeyahay hay-adda fulinta iyo hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda garsoorka hay-adda hadda uu ku yimid isbedelku waxa weeye hay-adda fulinta marka hay-addaas fulinta iyo inagoo adeegsanayna haddii loo baahdo hay-adda nabadgelyada innaga ayaa shaqadeedu ay tahay ilaalinta hantida qaran innagaa ilaalinayna waxaanu adeegsanaynaa hay-adaha kale ee qaranka
dabcan hadda dabcan waxaa isbeddelka uu ka dhacayaa waa wasaaradaha hanti dhowr ahaan dhammaan wasaaradaha dowladda ama hay-adaha dowladdu ay ka kooban tahay xilligan isbeddelku ku dhacayo ma mala kulanteen ma kormeerteen mise waxaad haystaan un diiwaan horey loo diiwaangeliyey wixii ka dambeeyey in wax kusoo kordhan in kale eedaan
waa kormeernaa saad kasta waxaan kormeernaa kormeer ku sameynaa annaga shaqadayada laba nooc weeye mid waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa baarista hore midna waxaa la yidhahdaa baarista dambe baarista dambe waxaan ku tagnaa hay-adaha dawliga ah inaga oo ka eegayna shuruucda iyo habmaamuuska hanti dhowrista heer caalami dadku markii hanti dhowris la yihahdo waxay fiirinayaan keliya dhaqaale fiirinayaan maaha dhaqaale keli ah waxaa hanti dhowristu ay dhowrtaa toddobo nooc oo oo ilaalinta muxuu ahaa mashaariicda ka mid ah deeqaha ka mid ah technolojiyada ka mid ah bay-ada iyo environmentiga ka mid ah waxaa ka mid a waxaan la yidhaahdo performancega ama habdhaqanka iyo iyo tadawurka systemka ayaa ka mid ah waxaa ka mid a financial auditka oo ummaddu ay inta badan u haysato in xafiiskan daloolka shaqadiisu ay tahay inuu eego keli ah muxuu ahaa financial statementiga ama dhadhaaqa miisaaniyadeed ee hay-addaas ama wasaaraddaas inagu marka waxa weeye waxaan eegeynaa int numberka shaqaalaha ah int intee shaqaale ah waxaan eegeynaa mashaariicda meesha ka socota waxaan eegeynaa deeqaha ay dowladaha ka helaan iyo tan gudaha intaba waxaan eegeynaa muxuu ahaa habka protocol ahaan iyo iyo bolicygii wasaaradda in lagu dhaqmay oo waxa la yidhaahdo afka qalaad lagu yaqaado compliance audit shuruucdii waddanka ama shuruucdii qeybtii wasaaraddaas ama hay-addaas uga aadaneyd ma martay ma ku dhaqantay shuruuc ay jibisay ma jiraan waxyaalahaasoo idil baanu eegnaa marka waxa weeye waa listi oo la yidhaahdo audit list ayaan ayaan sidanaa markaan meesha tagno waan baaraynaa kolkaan baarno oon la fadhiisano labada la kala wareegaysa meesha inagu marka nuqulka lala kala wareegayo waxaan ku siixaynaa goobjooge ayaan ku siixaynaa ama goaranter baan ku siixaynaa hadhow marka qolada la wareegtay waxaan uga baahannahay in ay yaalaan oo ay diyaar yihiin markii loo baahdo agabtii mashaariicdii gaadiidka ee la wareegtay gaadiidka bulod baruufka ah gaadiidka kalen bulod baruufka ahayn mashaariicda hantida kale ee dhulka ah halkan waxaan ku hayaa muxuu ahaa hadda kaba soo qaad degmada cabdicasiis oo kale degmada cabdicasiis waxaa hanti dowladeed yaala buuggan ku samaysan yahay buuggan ku samaysan yahay marka degmo degmo gobol gobol maamul goboleedyada kulli wixii hanti jira way noo diiwangeshan yihiin kuwa gobolka banaadir yaalla oo hantida ugu badan ay waddanka ay taalo sababtoo ah dowladihii hore ee waddanka jiray waxa ay qabteen ugu badan waxa weye hanti badan bay ka tageen iyo dad badan oo tacliin leh hadda waxa weeye shaqaalihii wuu joogaa laakiin tacliintii ayay gaabis ka yihiin hantidii inta badan way burbursan tahay waxaanu diyaarinay oo golihii wasiiradii hore iyo kuwii ka horreeyeyba aan aan la wadaagnay qaabka loo ilaalinaya hantida qaranka maxaa weeye qaabkee loo ilaalinaya waxaa lagu ilaalinayaa public private partnership waxa la yihahda b b ayaa la marayaa nin waxaad arkaysaa wasiira ama wasiir ku-xigeen ama wasiiru dowle ama hay-ad haysta oo konton sano afartan sano qolo dhul u siyaxaya sharciga maamulka maaliyadda qaranka wuxuu qorayaa in aan hantida qaranka la hibeyn karin la iibin karin balse la karayn karo marka b b gu waxa wuxuu leeyahy afar nuqul buu leeyahy nuqulka ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa qandaraas lagu bixiyo adeeg nuqulka labaad waxa weye qandaraas lagu bixiyo maaleyn mashaariicda ee hay-addaasi leedahay nuqulka saddexaad waxaa la yihahdaa kirayn la kiraynayo dhul ama hanti markaa dowladdu ay leedahay kan afaraad waxaa la yidhahdaa waa midka ugu mushaakilsan ugu dhibka badan qandaraas lagu bixiyey mid muxuu ahaa mas-uul isdhaafsi ah soddon sano labaatan sano ugu badnaan soddon sano ugu yaraan labaatan sano ayaa hay-ad waxaa la siinayaa in ay dayac tirto ku dhaqanto hanti qaranku leeyahay soddonkii sano labaatankii sano markii ay ka dhamaato renewable maaha waa lagala wareegaya waxaa dib ula soo wareegaya hanti qaran buu noqonayaa oo qarankaa lasoo wareegaya oo waxaa dadweynaha loogu shaqaynaya laakiin labaatankaa sano waxaa ku manaafacsanaya oooo ku xoogsanaya hay-addii dayactirka ku samaysay isticmaashay dhulka waad ogtihiin soomaalida waddanka yaalla dowladdu ay leedahay inta badan burbur baa ka muuqda waxaa loo baahanyaa marka in qandaraas lagu bixiyo ama qaar la keleeyo kirada waxa weeye waxay u dhaxaynaysaa saddex sano ilaa laba sano ay udhaxaynaysaa ayay udhaxaynaysaa adeegana sidoo kale markii adeeg lagu bixinayo hadda markii waddo iyo dhul iyo la samaynayo kale adeeg la siinayo qolo mashruuca waa laba saddex sano kareyntuna waa inay macquul tahay l- toban sano waa inay ka yar tahay kareentu waa inay toban sano ka yar tahay oo mar walba d- la renewgarayn karo laakiin midda ah dhul qandaraas laguu siiyey oo hadda hoteelada waaweyn oo waddanka burbur baa ka muuqda qaar baa si qaldan loo bixiyey anagu waan ka hadalnay xafiis kantaroolka haddaan nahay dhul badan baa qandaraas qaldan lagu bixiyey si aan dadka ganacsatada ahay aysan ugu kaadsoomin oo lacagtooda isaga gelin dhul dowladeed oo ayan isaga dhigin in la siiyey oo qof uu siiyey golaha wasiirada prime ministerka codsi baan u diray aan leeyahay golaha wasiirada markii ay shaqo bilaabaan waxaan siinaynaa siminaar saddex ah shan saacadood soconaya oo ku saabsan qaabka ay dhulka ay mas-uulka ka yihiin ee, loo maamulayo lagu maamulayo public private partnership lagu maamulayo oo ayan dhicin hotel hebel dhisme hebel waxaa la siiyey hay-ad hebel waxaa konton sano loo seexay lixdan sano ee, he- hay-ad hebel sharci maahan shan iyo labaatan sano ilaa soddon sano ayaa ugu badan waa sharuuc heer caalami ah innagana qawaaniinta heer caalami inaan isticmaalno weeye waxaa igu qasaba goorta ay shaqo bilaabaan wasiirada cusub in aan warbixin noocaasa iyo qaabka ay ula dhaqmayaan hantida qaranka inaan siiyo wassalaamu calaykum waay ee, dabcan waxaa hadda aada soo hadal qaaday waa waxyaabo hadda shaqada socotaa quseeyo tusaale ahaan ee, inta badan wasaaradaha dowladda ha noqoto ee, ha noqoto laamaha kale ee dowladda waxaa jira meelo qandaraas sidaas oo kale ah lagu bixiyey qaarkood sanado badan ah oo labaatan sano shan iyo labaatan sano kuwa konton sano ah jira ma dhammaantood hadda waxaa la sameynayaa in ee, saameyn ay ku yeeshaan howsha aada wadaan oo dib u eegis lagu sameeyo mise wixii hore loo galay kuma jiraan oo waxaad ka- xadari doontaa keliya kuwa hadda kadib la geli doono
sharciga yaan la jebin baan ilaa labada kun iyo afar iyo tobanka lahayn ilaa labada kun iyo afar iyo tobanka saddex iyo tobanka dhisme ayaa si qaldan loo qaadanayay ciddii si qaldan u maalgashatay waa lagala wareegaya sharcigaana la waafajinaya kuwa hadda soo socda iyo kuwii horeba sharciga in la waafajiyo waa waajib sababtoo ah eh, eh, alcadaalatu sawaa liljamiic oo- oo waxa weeye marka eh, eh, laleejiga waa la birtutina abka tanaana lagu yihahda waxa weeye qofkii hore iyo qofka dambe sharciga lagu dhaqaya
Ee, marka marka aan kala guurka usoo noqono oo kale ma aha ee, markii ugu horeysay oo aad goobjoog u noqoto xukuumad xukuumad kala bedelaysa xilki kala wareegeysa ee, maxaa marka casharo ah oo kala guuryadii hore aan ka baranay oo hadda si gaar ah loo xasuustaa saameynta ay nagu yeesheen oo hanti dhowr ahaan aad ka taxadiraysaan
labada kun iyo afar iyo tobankii eh, waxaanu diyaarinay nuqul baanu diyaarinay in wasiir kasta oo hanti qaran hayaahay ilaa uu xil wareejin taama sameeyo inuusan ka dhoofi karin waddanka waana heer waana qawaaniin heer caalami ah maaha tan soomaaliya keliya Eh, waxa qalin ugu yaryahay in la wareejiyo magac dowladeed wixii aad kula soo wareegtay ama hay-ad ha ku siiso ama shakhsi ha ku siiyo waxa weeye waa wareejin weeye Eh, dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin wasiirada qaar mar haddii magac wasaaradeed eh, hay-ad eh, heer caalamiya ay siisay inuu qofkaasi qaadanayo waxaa qalad ah in hanti ummadda soomaaliyeed cirif ilaa cirif ka dhaxaysa in qof islahaysiiyo shaksi islahaysiiyo annaguna qayimka yagii iyo waajibaadka yagii qaran kama hoos dhacayno kuwii hore wixii aan marnay baan maraynaa xil wareejin taam ah ayaan dukumenti ka diyaarinay dukumentigaasaan wasaarad wasaarad hay-ad hay-ad ugu tegaynaa hay-ado cusub baa lagu soo daray eh, golahan wasiirada waan arkay eh, oo aan ku jirin eh, golihii hore ee wasiirada kuwaas si gaara loola dhaqmaya kuwii hore dhaqankii hore iyo habmaamuuskii hore ayaan ku eh, ku dhaqmaynaa Eh, qasnada dhexe waxa ku jira iyo dhaqdhaqaaqa eh, qasnada dhexe account kasta wasaarad kasta ay ku leedahay waxaanu haynaa istraatikontadii baan haynaa eh, ama financial statementigaan haynaa eh, waxa soo galay waxa ka baxay qaabka u baxeen maanta markii anigu waddankaan imaanayey systemku wuxuu ahaa cash based buu ahaa oo cash ayaa ayaa ayaa boorso lagu qaadayay boorso lagu keenayey hadda laakiin waa online weeye eh, central treasury account waxa la yihahdaa la isticmaalaa kaa ayaa ummadda ayaa ka dhexeeya hay-adaha dowliga ah akawnada kale ee mashaariicda ee berigii hore lagu dhaqi jiray ee bunuugta ee ee maxalliga ah bunuugta gaarka loo leeyahay iyadana inta badan waanu soo wareejinay waxaa ka furan yihiin bangiga dhexe ay ka furan yihiin yaan la isku dayin in si qaldan si qaldan tasaruf iyo tacaamul loogu sameeyo hantida qaranka waan ka digayna arrintaa waxaa hadda aad ka hadashay arrinta ku saabsan dhowr jeerna aad baarlamaanka xitaa hortiisa uga hadashay akoonada ama dhaqdhaqaaqa xisaabeed ee ay wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ku leeyihiin bangiyada gaarka loo leeyahay in loo wareejiyo bangiga dhexe dhammaan hay-adaha dowladda wasaaradaha ay ugu horeeyaan hadda ma waxay wada isticmaalaan bangiga dhexe mise weli waxaa jira qaar ku harsan shirkadaha gaarka ah inagu markii aanu baaris samayno hay-adaha markaan ku ogaano inay kuleeyihiin muxuu ahaa account ay kuleeyihiin banuugta muxuu ahaa kale waxa weeye waan ka soo xirnaa waanan keennaa waxaan keennaa bangiga dhexe two thousand fourteenkii ilaa fifteenkii ayaan waxaanu qaadnay dadaal marathon ah oo aan hay-adahoo dhan kaga soo leexirayno ayaan daro madaxda qaar baa weli waxay ku dhiiran yihiin in ay akoonka markaan xirno dib uga furtaan daafshil bank salama bank premier bank c b s marka waxa weeye ayaan darada jirtaay dad sharciga jibinaya way jiraan laakiin inagu inta karaankayaa waan soo xirnaa waxaanan waafajinaa sharciga waxaanan waafajinaa sharciga marka hanti dhowrka hadda ama xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka dhammaanba wasaaradaha dowladda dhaqaaqyadooda xisaabta ama maaliyadeed ma la wada socdaa mise waxaa jira meelo caqabado weli ay idinka haysato oo idan idin suuragelin inaad kor joogto iyo xisaabtan ku samaysaan
waxa weeye dhadhaqaaqa akownada ka furan gudaha boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxa weeye gacanteedii ku jiraan waxaa jira akowno ka furan dibadda ka furan oo bankiga la yidhahdo siraad bank oo turkiga ah iyo bankiga kale ee dubay ku yaala muxuu ahaa iyadana waxa weeye dhaqdhaqaaqooda akoon maadaama uu banaanka naga yahay waxaan kala xiriirnaa bankiga dhexe iyaga ayaa laga doonayaa in ay mar walbaaba markii aan warsanno ay keenaan arrinta meesha ugu weyn waxa weeye lacagaha qaar waxaa hay-adahu ay sii siiya donoriska ama ama ama deeqbixiyaal baa siiya deeqbixiyaashu marka waxay leeyihiin bangigii dhexe kama fura waddan hebel norway denmark finland sacuudi carabiya kama fura markii la yidhaahdo xawaaladaha marka banuugta kale oo salama banki iyo daabshiil banki iyo inaan isticmaalon ku qasabnahay qasab bay nagu tahay yidhahdaan inana waxaan ku qasabnaa okay taas waa logic laakiin waxaan rabnaa abeena in lacagtaas kusoo dhacdo akownada in loo transfer gareeyo akownka ay kuleeyihiin hay-addaas hay-adahaasi kuleeyihiin bankiga dhexe si aan dhaqaaqa ula socono taa ayaan ku qasabnaa marka dee waxyaalo badan oo weli capacity building u baahan oo isuufti koodhkii bankiga dhexe inuu meel walba ka shaqeeyo oo yurub iyo america iyo africa meel walba laga lacaga laga soo diri karo baranges oo ka furto maamul goboleedyada shanta maamul goboleed baa la doonayaa si ay u yaraato muxuu ahaa isticmaalkii banuugta gaarka loo leeyahay oo sidoo kale uu shaqeeyo a m l kii uu shaqeeyo anti money laundering kii uu shaqeeyo sababtoo ah international communitygu mar walba waxayna soo weydiinaysaa soomaaliya qaladaadka xagga isticmaalka lacagaha laysu dhiidhiibayo ayaa ku badan marka si enforcement loogu sameeyo anti money laundering waa in bangigii dhexe markaa full swing uu shaqeynaya marka taasi markay dhacdo waxa weeye waxaa gobol kasta iyo degmo kasta iyo waddan kasta waxa weeye isuufti koorkii ayaa ka shaqeynaya qaranka
ma hadda kalguunka kale markaan usoo laaban ma waxaad ku maamuleysaan nidaamkii iyo xeerkii aada marteen xukuumaddii ugu dambeysay ee cuur wasaaraha ka cumar cabdirashiid markii xilka ay la wareegayeen gelihiisa wasiirada mise wax ka duwan ayaad samayn doontaan oo sharciga oo lagu dhaqayo
waxaa jira kii berigaa aan isticmaalnay iyo foomamkii aan isticmaalnay oo dib dib u habeen xoogan lagu sameeyey sababtoo mar walba lesoned lened wax la yidhaahdo ama experienca kugu soo kordhaya waxa weeye kii oo aad aad u hufan baan isticmaalaynaa mideeda kale dee prime ministerka mudane xasan cali khayre ayaa yidhi waxyaalahaan kusoo kordhinaynaa oo sida ah in asset declaration ay sameeyaan golaha wasiiradu oo qof kasta oo xil qabanaya ahi inuu hantida uu haysto uu declare gareeyo waxaa arrimahaas wixii ka soo kordhay dhanka prime ministerka iyo madaxweynaha waan kala fadhiisanayaa kadibna foomka aan haysano ayaan ku kordhinaynaa haddii la yidhahdo oo dabcan in wasiir kasta uu caddeeyo hantida uu gaarka u leeyahay oo kale iyo dabcan oo qaybna ka noqon doona holo mar horey hanti loodahaan isku dhidaan lakin waxaa rabaa mararka qaarkood ma moodaa xeerarka hanti dhowrhaan aad isticmaalaysaan in ay ku jiri karaan waxyaaba si gaara saameyn ugu yeelan karaa duruufaha dalka ka jira
ha ha way jiraan laakiin waxaa innaga ka hanti dhowr ahaan nagu waajiba inaanu xeeladaysano inaanu xeeladaysano tusaale ahaan labadii kun afariyo tobanka anigu waxaan soo gudbiyey dowladdii hore usoo gudbiyey sagaal iyo toban wasaaradood oo lagu helay musuq maasuq wax ka qabadka marka ummadda soomaaliyeed iyo dowladda hadda imanaysa waxaan u sheegaya wax ka qabadka xafiiska antiroorka ma aha xafiiska antiroorka waxaa waajib ah in uu report ka diyaariyo ciddii markaa fraud iyo tuuganimo lagu helana anshax anshax marin uu la tiigsado laakiin xadgudub xadgoynta iyo wax ka qabadka waxaa looga rabaa muxuu ahaa ii sheeg waaxda fulinta waaxda fulinta ayaa laga doonayaa iyo maxkamadaha annagu marka report baanu ka diyaarinaa hadda madaxweynaha iyo prime ministerka waxaan u gudbiyey nuqul ah in aan intii anigu aan shaqada hayay toddoba milyan iyo lacag dheeraadoo la socota aan ka soo celiyey maamuladii hore wasiiradii hore lacaga la leexsaday oo aan soo celiyey oo hay-ad hay-ad aan u soo celiyey shatiyo si qalda loo bixiyey hadda waxaa weeye shatiga ugu dambeeyey waa shatigii gabadhii masaarida ahayd oo saddexda kun oo xoolaha lo-da tiri waxaan u dhoofinayaa sacuudiga iyada oo aan wax laysanay waxba aan marin calafkii ay ku qaaday xoolihii saddexda kun ahayd wax sacuudiga markii geeyeen sacuudiga soo diiday xoolihii oo baahi dhistood laha la soo celiyay halkan qaarish cunay dhib meesha ka yimid riboor baanu ka diyaarinay in mas-uuliyad darro iyo iyo laysano si qaldan loo siiyey dad aan ahal u ahayn oo aan shatiyadooda la baarin eeddii ciddii lahayd qaladkii dhacay waan soo gudbinay dowladdii hore waan u soo gudbinay dowladdan muxuu ahaa hadda jirtana waan la wadaagay marka waxa weeye mas-uuliyad darra mararka qaar dhacda waxaa jira hay-ado kalluumaysi oo si dabcan uga kalluumaysta marka baa jira aan ku ganaaxnay oo aan uga daba tagnay meesha la yidhaha mombasa waxyaalahaasoo dhani bad iyo beriba inagu waxa weeye inaan ilaalina hantida maguurtadaa waa nagu qasab sababtoo dekeduhu iyo khayraadka badda iyo beriguba waxay ka mid yihiin hantida qaran bay ka mid yihiin ilaalinta iyadana waxa weeye maal maalin maalin ka dambeeyan waa sii kordhinaa waxaa raba inaan ku weydiiyo marka hadday saas tahay oo xaalado ay jiraan marka qaar aad sheegtay aad xeeladeystaan ma ka fikirtaan go-aanka hanti dhowr ahaan aad qaadanaysaan xafiiska uu qaadanayo inuu la jaan qaadi karo duruufta markaas dalka uu ku sugan yahay mise waa un si lamid ah sida dalalka caalamka ah ee boqolaalka sano dowladaha ahaa inay u dabaqaan ama hanti dhowladooda u shaqeeyaan in keenana uu u shaqeeyo un keliya ayaad ka egtaan
annagu waxaanu ka mid nahay bahwadaagna nala nahay international organizationska hanti dhowrista shuruucdooda iyo ahdaabtooda iyo mabaadidoodana waxa weeye waa inaan ku shaqaynaa maadaama aan qayb ka nahay sidoo kale waxaan qayb ka nahay oo anigu guddoomiye ku-xigeen aan ka ahay afrosai e wadama la isku yihahdo waddamada afrikaanka qayb hadalka ingiriiska ku hadla oo xarunta iyadu ay tahay cape town ay tahay waxa weeye ahdaabta iyo shuruucda hanti dhowris iyo muxuu ahaa lesson learn waxa la yidhaahdo qolo walbaaba dhib caqabadaha iyo culayska ay la kulanto hadda tusaale waxa weeye hanti dhowraha kenya edward uku ama edi uku wan waxa weeye case study baan wadaagnay kan uganda maxaa leedahay john mwango waan wadaagnaa marka waxaa qasaba waddamada deriska ah in ay leeyihiin wada shaqayn oo wax wada qabsi inagu hadda kayagu waa curdin anigu markii aan shaqada soo bilaabay baan bahawadaagta qayb ka noqday hadda kaysaska yaga anagu markii aan banaanka soo dhigno wadamada afrikaanka Afri- eh, maxaa la yidhaha african unionka ayaan hadda hanti dhowr ahaan waxaan ka mid ahay dadka u volunteer gareeyey oo ha- muxuu ahaa ii sheeg wax ka qabadka caqabadaha haysta dhanka hanti dhowrista ayaan dadka wada tashiga loogu sameeyo ka mid ah sababta keentana waxay tahay cases studies badan baan keenay Eh, waxbaan ka qabtay waxqabadka ayaana laguga ammaanaya iyo experienciga in marka la ii promote gareeyo la ii isticmaalo in aan eh, macluumaadkayaga iyo aqoon aqoon darsidkayaga in waddamada qaar ay case study u noqoto waa wax wanaagsan hadda marka eh, ka- kankii hadda ayaan dhawood wuxuu yidhi boqolkiiba siddeetan ha- dhaqaalahana soo gala lama xisaabiyo oo oo banaanka ku baxda Eh, kenya intaasoo bilyan baa ah, ay- ay tahay eh, miisaaniyaddeedu eh, naga dhaqaalo badan eh, eh, iyaga ilaa lix iyo saddex ilaa hadda wax shidaaya kuma soo kuma iman stop exchange leeyihiin oo waddan dhinacyo badan dad badan ay maal gashtaan haddana eh, waxbaa ka dhuma waxaa ka dhuma eh, hanti dhowrkooda markaan is wareysanay wuxuu helaa eh, threats buu helaa eh, digniinuu helaa caqabaduu la kulmaa annaga oo so- soomaaliya ay tahay waddan eh, muxuu ahaa eh, eh, fragile ah oo oo waddamada hadda eh, ka soo kabanaya ci- civil warka de waa garan kartaa oo intaasoo nin walbaaba qori wato gaari bulbroof wato eh, muxuu ahaa annaguna aan waddada lugeynayno waxaa meesha soo baxaya caqabado badan iyo inaan xeeladaysano laakiin aanan shaqadeeda marna gaabis ku noqon inta aan sheegay iyo intaan wax ka qabtay baanad ka garanaysaa waxaan marka inaan ku weydiiyo su-aalo badan ay qabaan oo ku saabsan mararka qaarkood markaad baaritaan samaysaan waxaad shaacisaan natiijo iyo xogta markaa aad hesheen ee, tusaale ahaan tuhun hadduu jiro ee, in meel wax ka maqan yihiin oo kale ama musuqmaasuq lagu kacay shaacinta xogta aad shaacinaysaan ama natiijada aad shaacinaysaan soo lagama yaabo inay saameyn ku yeelato soo kabashada dalkan soomaaliya oo hadda inta badan lagu eedeeya musuq maasuq
soomaaliya musuqmaasuq waa lagu eedeeyaa Eh, waxaana qayb ka ah in aynaan si independenti ah si madax bannaan xafiiska hanti dhowrka uusan u shaqayn oo uusan awood u lahayn meelaha waxyaalaha qaar inuu soo bandhigo adigu waxbaad ka hadlaysaa eh, wax la soo bandhigay in caqabada ka yimaadaan mararka qaar baa shaqadayadii caqabada naga qabsadaan xafiiska hanti dhowrku waa in uu noqdaa xafiis ka madax bannaan hay-adaha kale xafiis awood u leh inuu baaro xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka xafiiska eh, eh, eh, muxuu ahaa speakerka marka waxa weeye haddii aynaan soo bandhigi karin qaladaadka sixiddiina aanaan raacin karin shaqadayadii baan gaabis ka noqonaynaa Eh, hadda soomaaliya marka la eedeynayo waxaa lagu eedeynayaa eh, madaxweynihii horena aan la wadaagay islana garanay isla qaadanay arrintaa waxay ahayd deeqbixiyayaasha iyo n g os degan waddanka banaankiisa siiba nairobi baa laba bilyan soomaaliya loogu deeqaa sanad kasta eight percent baa waddan gudihiisa timaad reboor baan ka diyaariyey kaanti dhowr ahaan anigu waajibaadkaygii qaran iyo experienceigii aqoontaan u leeyahay baan caawinaad badan ka geystay dadkana eedeynaya oo le soomaaliya eh, musuq maasuq waa ka jira iyagaa marka waxay sameeyaan lacagtii baa nairobi lagu isticmaalaya lagu cunayaa field officers baa waddanka loo soo dirayaa Eh, markii loo soo diro waxaa leeyahay gobol hebel baa waxaa loo diray wax intaa eh, wax intaa leeg Waay.
meeshii baa la tegayaa wax innaba hala ekaatee mashaariicu ka socda ma laha deetana waxaa soomaaliya lagu leebel gareynayaa inay masuq maasuq tahay waay waa su-aasha eh, xisaabinta hay-adaha ayaan u laaban doonaa waxaan jeclahay telefoonada inaan fursad siiyo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha meelaha kala duwan naga soo wacaya qof baa qadka ku jira hallo asalaamu calaykum
وعليكم السلام walaal magaca iyo halkaa joogto
أم، وأنا محب الدين عثمان نور
muxudiin xaggee naga soo wacaysaa
لندن london muxudiin soo dhawow kusoo dhawo barnaamijka eh, kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
أنت أنت رئاب بدوي وكان لي مسؤولكو
mhm
مركا runtii waxa waaye
muxudiin marka ugu horeyso Mhm.
asaga mushaarkiisu waa meeq waa mid aan rabo inaan weydiiyo mhm.
awoodiisuna xaggay ku dhammaataa xaggay ka soo bilaabataa isaga awoodiisa powerkiisa yani antidhoonku ma aha wax yar ma aha Eh, eh, marka xaggay ka soo bilaabataa xaggay ka ku dhammaataa
waxaan jeclahay eh, marka horena qayb ka mid a waa uu noo sheegay eh, sharciga hantidhoorka guud ee baarlamaanku ansixiyena waa ay ku xusnayd laakiin si koona uu kuula wadaago waan rajeynaya oo maasintaa muxudiin uu kaaga jawaabi doona hantidhoora hantidhoora si aan waqtiga isula beeqaamino dadkana soo wacaya waa ay badan yihin marka dhowr qofood baa hamar fursad siinaya si aad si kooban ugu jawaabto qofka kale ee ku xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
walaal magacaaga halkaa joogto
Hello, magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cabdi Dege. Waxaan joogaa Boosdheed, Baraanda, Madalo, Soomaaliya.
ku celi magaca
Maxamuud Cabdi Maxamed.
maxamuud cabdi doole waa joogtaa soo dhawow kusoo dhow barnaamijka kulanka toddobaadka ee ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa Hello, marka hore waxaan salaamayaa jiifiyada qaranka Soomaaliyeed iyo shaqaalihiisa sharafta leh. Eh, Marka labaad waxaan su-aal
waa lagu maqlaa maxamuud tv-ga nagala soconno telefoonka igala soco fadlan
Eh, kolka su-aal waxaan weydiinaya xanta dheeraha eh, qaranka Soomaaliyeed Dr. Nuur Saare. Eh, waxaan weydiin lahaa su-aal ah maadaama xanta dheeraha guud oo Soomaaliya uu yahay eh, waxaan aaminsanahay in me- eh, meelo badan oo Soomaaliya ah oo gaar ahaan hadda marka laga hadlayo dhaqaalaha Soomaaliya in qaab lagu nagayn lahaa in maamulada qaarkood ay ayagoo iska dhigahayaan wax madax banaan oo hadda aniga aan ka dareemahayo xildhibaanaha guud uu yahay inuu wax xisaabinayo ay tahay golaha wasiirada ama hanti ka saxaraasa muqdisho su-aasha wasiirada waxay tahay eh, dhaqaalaha ka saxarada dekedaha kale sida boosaaska iyo kismaayo wax eh, eh, ka haya macluumaad ama muukala socdaa wax la yidhaahdo xisaab guud waayo waa mahadsantahay maxamuud uu kaaga jawaabi doonaa hantidhoora waan u gudbi doonaa aad baa umahadsan tahay qofka kale ee ku xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal ma- magacaaga iyo halkaa joogto waan kaa qaadnay soo dhawow waa waxaan joogaa london aan joogaa adigii waa idin salaamay nuur faarax jumxaalo waa kaa qaadnay magacaaga
magacayga axmed waa london aan joogaa axmed london soo dhawow axmed ee kusoo dhow barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa waxaan rabaa hadda ko waxaan idin saa- wax su-aale ma qabo waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo eh, ninka kula fadhiya nuur faarax jimcaale waa nin eh, xoolihii qaranka meel fiican ku ogaada waa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa fursad baana maanta u helay inaan meeshaan adigoo ku jirta siyaasigoo ku jira aan iskaga helo marka waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo nuur faarax jimcaale waayo waxaan sidii qaranka buu soo celiyo waana nin muwaadin soomaaliyeed oo dhaban waay aniga fa- nuur waana soomaaliyeed soomaali ahaan baan u taageersanahay waa nin fiican intaasaan rabaa inaan ugu mahadyo boqolkiiba boqolna aad iyo aad baan anaga haddaana reer walba aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa waa nin soomaalinimada ku weyn tahay waa nin Waaya.
ninkaan oo kalaana soomaaliya wax ku tiri karo aad iyo aad axmed baan- waayahay axmed aad umaadsanta hantidhoora wuu kaa gudoomo mahadcelinta waanu ku maqlayaa Eh, hantidhoore soo dhawow haddaad si kooban ugu jawaabto Eh, muxudiin baa ugu horeeyay oo london naga soo wacay wuxuu ku weydiiyey laba su-aalood eh, oo qayb ka mid ahi ay tahay qeexidda hantidhoorka guud hawshiisa meesha ka bilaabatay iyo meesha ay ku dhammaato waxaa xigay maxamuud cabdi oo doole oo jooga oo ku weydiiyey saameynta maamul goboleedyada inaad xisaabisay in kale iyo inaad keliya ka kooban tahay dowladda federaalka iyo axmed guwaab iska ah laakiin su-aal aan ahayn oo london naga soo wacay Ah, بسم الله الرحمن الرحيم su-aasha muxudiin haddaan ku hormaro eh, horta eh, xafiiska antidhowrka eh, waxaa la aasaasay lixdan iyo labadii antidhowrihii ugu horreeyey ee soomaaliya yeelato wuxuu ahaa nin waddanka hindiya ka soo jeeda Eh, sharciga hantidhowrka eh, ugu dambeeyey waxaa la aas- waxaa la waxaa la yegleelay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii waxaana la yidhaahdaa law number td four sharcigaasi marka maadaama systemkii waddanka ka jiray uu ahaa eh, dowlad military ah waxaa wax walba hoos tegayeen madaxweynaha qaranka innaga marka waxaan signatory ka noqonnay isla waqtigaa oo madaxweyne maxamed siyaad barre allah iraxma uu ahaa madaxweynaha eh, bahwadaagta hantidhowrista heer caalami oo ku shaqaysa toban sharci oo la yidhaahdo lima declaration lima waddanka beru baa lagu yegleelay mid baa ka horreeyey mexico lagu sameeyey oo adduunkan uu isugu tegey laakiin waxaa kii nasakay oo bedelay kii lima beru kaasi marka toban qodob buu ka koobnaa kaasina wuxuu runtii aada u- u quseeyey waddamada sida iyadoo kale ah oo federaalka ah ee barlamentarianka ah barlamentarian systemka ah marka waxa weeye awoodda hanti dhowrka awoodda hanti dhowrku waxa weeye wuxuu meel walba oo danta dalka iyo dadka lagu hayo oo dhaqaale qusaysa wuxuu ku leeyahay baaris buu ku leeyahay baaris buu ku samaynaya taasi waxa weeye waa awoodda weeye meeshii buu tegayaa haddii laga maqan yahay wuu siilgaraynayaa telefoonka qofka baarahana waa lagu qorayaa iyo magaca maalinka qofkii shaqadaa lahaa oo xafiiskaa xirtay ama qasnadaa xirtay uu yimaadana siilkaa laga fujinayaa wixii hawl ahaa oo waajibaad qaranha laga gudanaya waa marka aan nutshell sidaa kugu sheego xafiisku wuxuu diiwaan geliyaa dal- dalcaadaha dilalka ee, xilka qaadista xilalka hantida guud ilaali uu ku leeyahay wuu ilaalinayaa mas-uuliyadda hantida waxaa iskale wasaaradda maaliyadda iskale marka intaasoo dhan markuu sameeyo hanti dhowrka hanti aan laga diiwaangelin ama heshiis dhaqaale oo aan laga diiwaangelin sharci maaha sharci maaha qodobka sagaalaad oo law number thirty four baa sheegaya in hanti kasta oo qaranku leeyahay laga diiwaangeliyo xafiiska hanti dhowrka heshiis kasta oo maaliyadeedna uusan sharci noqonayn ilamaa laga diiwaangeliyo xafiiska hanti dhowrka innaga marka waxaad arkaysaa anigu intii hadda xafiiska aan joogay saddex sannadood iyo waxoogaa baan joogay laba saddex heshiis baan diiwaangeliyey sababtaan u diiwaangeliyey waxaa weeye sharcigii hadda aan akrinayo oo ah public private partnership oo ahaa eh, dhaqaale wadaaga ganacsatada iyo dowladda iyo waxwada yeelashada ayaa ay ka gaabis ka noqdeen marka sharciga wixii aan waafaqsanayn anugu ma aanan diiwaan gelin arrimaha jira waxaa jira eh, kaalimo shidaal baa jira waxaa jira eh, kaydka dhuumaha shidaalka ayaa jira waxaa jira hoteelaa jira waxaa jira iskuulaadkii baa jira oo hadda qaarkood magacyadii laga bedeshay oo dad ku shaqaysto iskuulaadkii iska xuquuqsada lagu dhisay waxaa jira isbitaaladii oo qaranku lahaa oo hadda si n g o ah loogu shaqaysto waxa weeye inagu documenti baanu ka diyaarinay report baanu ka diyaarinay shaqadayadu marka heer waajibaad waxa weeye waa in aan diiwaan gelinaa report ka diyaarinaa tala bixin ku dhaqankii aanu samaynaa dekeda aanu ka samaynay airborka aanu ka samaynay airborka cilad baa ka jirta dekedana cilad baa ka jirta ee dekedii berbera ayaa qalad ka dhacay qaladkii xafiiskaygu qoraal buu ka sameeyey wuuna ka hadlay marka waxa weeye walaalkayga yii ma wuxuu ilaaliyaa xafiiskan didowrku waxaa waxaa u gudubtay maxamuud maxamuud baan u Ah, gudbay mhm.
waxay waa israacsanayaan waqtigaa yar qa- qariib ah Waayo, mhm.
Eh, innaga xafiisyaha waxay noogu yaalaan baydhabo kismaayo wada shaqayn baan x- maamul goboleedada kulli laleena waxa weeye anigoo ka hadlaya dhul laga boobaya hargeysaad arkaysaa dhul laga boobaya kismaayoad arkaysaa dhul laga boobaya baydhabo eh, ka- mid laga boobaya gaalkacyo marka micnaheedu ma aha eh, xamar buu ka shaqeeyaa xamar waxa weeye waddanku maadaama federaal uu yahay dowladda federaalkaa degan dowladda federaalku hadday toostana maamul goboleedku wuu toosaya innaga marka waxaa nalaka doonayaa in aynaan gaabis ka noqon baarista performance audit baan leenahay compliance audit baan leenahay financial audit baan leenahay i t audit baan leenahay environmental audit baan leenahay hadda waxa weeye shuruucdii hore sharciga hadda baarlamaanku laba jeer uu baasgareeyey eh, waxaa ku qoran qaabka loola dhaqmayo baarista deeqaha la bixiyo shuruucdanadii hore oo kun sagaal boqol toddobaatan afartii la sameeyey wax deeqaahay kuma qorneen n g os qaabka loola dhaqmay kuma qorneen environment sida loola dhaqmay kuma qorneen i t audit kuma qorneen performance kuma qorneen compliance kuma qorneen finance keliyo ah adduunkii marka wuu isbedelay isbedelka marka waa inaan la jaan qaadnaa aqoonta iyada iyo waajibaadka qay- qaranna Waay.
aan midaynaa abaad u mahadsananta dheer waktigay gabagabadan ku dhownahay ugu dambeyntii marka mawduucan ka hadlayno oo ku saabsan kala guurka iyo ilaalinta hantada qaranka ah markaad eegto marxaladda hadda la maraayo markaad eegto shuruucda aada diyaarisaan in lagu maamulo kala guurkan wax caqabada oo kuu muuqdaay ma jira inuu ku imaan karaan hawshan lagu ilaalinaya hantada qaranka ah muddadan hadda kala guurka ah lagu jiro
madaxweynuhu hadduu saxiixo sharcigii baarlamaanku labada jeer uu gudbiyey waxaa noo fududaanaya ku dhaqanka ahdaafta hanti dhowrisiyeed baa noo fududaanaya caqabadda haddana haystaa waxa weeye ma baari karno deeqa ma baari karno n g os ma baari karno environment ma baari karno hay-adaha shidaalka qodaya ma baari karno kuwa shidaalka baaraya ma baari karno ma wax aan ka qaban karno ma laha ha- marka waxa weeye shaqooyinka iyagii gacmahay ka laaban yihiin laakiin mid waxaan rabaa oo hadda mawduuca ku saabsan ha- ee Tan- ilaalinta hantida qaranka kala guurka kala guurka tan kala caqabad ma kuu guurka muuqataa inay imaan karto oo ku imaan tan karto tan sharciga kala aada guurka diyaarisaan.
waxaa iman kara Mhm.
ee, oo hadda markii gaadiidka bullet proofka ah oo wasiirada qaar ay haystaan Mhm.
iyo gaadiidka kale aanu dabagal ku samayno waxay leeyihiin kuwii horeba way haystaan maxaa inaga ee, aad noo ceyrsanaysaa oo oo naga rabtaa caqabadda marka jirtaa waxa weeye midi midi ku taag iyo in gadaal loo noqdo marka madaxweynaha iyo prime ministerka ayaan kala tashanaya inta gadaal loo noqon karo iyo in midda hadda eh, dawladdii hadda ugu dambeysay wixii hanti ay haysay keliya aan ku egnahay Eh, oo dawladdii ma- eh, cumar cabdishiid mudane cabdi- cumar cabdishiid baan ka hadlaya Mhm, xukuumaddiisa Ah.
waaya aad baa u mahadsantahay doctor nuur faarax jimcaale hanti dhowrka guud ee qaranka ayuu ahaa oo dhegeystayaal daawadayaal toddobaadkan marti noogu ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka guud ahaana barnaamijka kulanka inta aan kusoo gabagabeynayna waan u mahad celinayaa dhegeystayaasha iyo daawadayaashii barnaamijka intuu socday nagala soo qayb galay kuwii isku howlay aan waqtiga u saamixina sidoo kale waa ay mahadsanyiin intaan barnaamij kan lamida ku kulmi doonno hadduu alla idin toddobaadka dambe dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo Thank